habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka habeen oo aad ka dhagaysataan warbaahinta isnaay qodobada aad ku dhagaysan doontaana waxaa qayb ka ah sadowkaca ku yimid qiimaha looska ee suuqyada magaalada jowhar cabdiraxmaan ciro oo ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee somalilan xarumo lagu bacrimeeyey dhirta oo laga hirgeliyey magaalada kismaayo xarunta kumeelgaar ku ah maamulkaasi jubbaland bulshada magaalada baydhabo oo loogu baaqay ilaalinta wadooyinka xubinta salafka iyo suuqyada magaalada ayaad ku dhagaysan doontaan warka habeen akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah gaargaar loo waday falastiin khaza oo la bililiqaystay qodobadaas ayaad ku dhagaysan doontaan warka habeen ee u diyaargarooba isaga oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba'an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa habeennimo talaadaha taariikhdan ay ku asteysan tahay sagaaliyo tobankii nofembar sanada labaatan afariy labaatan warkii intuu socda waxaa la socodsiin doonta anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa tima cadde sarukac ayaa laga dareemayaa qiimaha la iibiye looska ee suuqyada magaalada jowhar loosku waxa uu ka mid yahay dalagyada caanka ah ee ka baxa gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanada dhanka bari ka dhaca magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle loosku mar waa cabid oo cabitaan ahaan marna waa cunid oo waxaa laga sameeyaa ladada dhinaca looska iyo wixii la mid ah waxaana xilligan sarowkac laga dareemayaa qiimaha la iibiye looska ee suuqyada magaalada jowhar taa oo loo sababeeyay yaroobyarada jirto maadaama uu ka mid yahay dalagyada ku bax biyaha roobka hor waxaa loo iibi jiri sagaal kun iyo toban kun haddan wuxuu taagan yahay tobaniyo laba kun ilaa tobaniyo kow sacdiye cabdixaaji waxa ay ka mid tahay habeenka looska iibiye ee ku nool magaalada jowhar iyadoo wareysi gaaraa siisay warbaahinta isnaa ayay ka warbixisay sara uu kacan ku yimid qiimaha looska bal inoogu warbixi qiimaha hadda la iibiye looska iyo qiimaha hore la siisan jiri hor waxaa loo iibi jiri sagaal kun iyo toban kun haddan wuxuu taagan yahay tobaniyo laba kun ilaa tobaniyo kow kun xoogoo roob la-aantaa keentay roob laysku baxay use wuxuu ku imaaday biicadda iyo warciisa dhulka abgaalka waa ka ganacsadaan waa soo xirxiraan dadna cabitaan inay ka dhigtaan dad dhinac loosay ka fiiqdaan dad loos caadiya loo dubaa markii ooy waa iskaga baashaalaan dhagdhacsi camal koomba ma qaadan looran qaadanaan waa socdaa maasha allah waa iska ceenta wax waa laga helaa wax waa laga helaa malaga waynaya markuu raqiisya kaa wada cunaa markaas markuu qaadan dadku waa ka kala hiraayiin roobyarada ka jirta dalka ayaa sababtay in ay saro u kacaan qaar ka mid ah dalagyada ka baxa gobolkan shabeellaha dhexe cabdiraxmaan ciro ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee somalilan sida warbixintaanu ku faahfaahiyo wariyeen cabdifataax axmed wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo ka hadlaya hanaanka doorashooyinka ka dhacay deegaanada maamulka somalilan ayaa ammaan iyo hambalyo habada u mariyey shacabka somalilan oo uu sheegay in sida ugu wanaagsan ee doorasho ay u dhacday ugu dareereen doorashooyinkii lagu doortay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxa uu sidoo kale ammaanay islamarkaana hambalyo u u diray madaxdii loo doortay ilaalinta maamulka somalilan iyo xisbiyadii guulaystay bismillaahi raxmaan iraxiim waxaan maanta halkan hambalyo iyo bogaadin uga dilayaa madaxweynaha la doortay ee somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa maxamed aw cali cabdi guud ahaan shacabka somalilan oo sida dimuqraadiyadda dadnimada iyo nabadgelyada leh u codeeyey ugu doortay madaxdii hogaamin lahayd sidoo kale waxaan halkan hambalyo uga dirayaa guddoomiyeyaasha xisbiyada guuleystay wadani kaah iyo kulmiya hambalyo guud ahaan shacabka iyo madaxda somalilan iyo madaxdii hore madaxweynihii hore iyo oo runtii iyaguna muujiyey qabtay doorasho xor iyo xalaala oo aan ka dhicin inta badan wadamada afrikaanka shacabka somalilan hambalyo gaara ayaanu dirayaa oo runtii sidaan sheegay ah shacab muujiyey hogaan iyo dadnimo lagu dayanayo soomaaliya o dham ay ku dayanayso dadka soomaaliga af soomaaliya ku hadla iyo geeska africa iyo kulli ay ku dayanayaan qaabka doorashadaa loo qabtay ee runtii lahayd dhiirigelinta iyo dimuqraadiyadda iyo farxadda iyo nabadgelyada aada iyo aad baan idinku hambalyeynaya runtii madaxda somalilan ee la doortay maanta waxay yimaadeen xilli aada iyo aada u muhiima oo shacabka somalilan iyo shacabka soomaaliyeedba baahi weyn u qabaan in la helo dariiq cusub oo lagu xaliyo arrimaha masiiriga ah ee dhex yaal soomaaliya iyo somalilan xilli labada shacabba shacabka soomaliya ka soomaaliyeedba ay baahi u qabaan in la helo wadahadal isafgarad iyo heshiis si ay wax isaga bedelaan nolosha adag ee shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogo uu ku nool yahay inay wax iska bedelaan dadka soomaaliyeed dhowr iyo soddon sano ayay ku jiraan xaalad noloshu dadka caadiga ay ku adag tahay waxaana taas keenaya in dalka dowladnimadiisi weli ay kala qaaran tahay weli halkii la rabay aanay gaarin weli shaqooyin aan la abuurin oo dhallinyaradu ay shaqo la-aan tahay si waxaasoo dhan looga baxo madaxda somalilan la doortay waxaa la doonaya inay la yimaadaan maskax ka duwan tii hore oo wadahadal micnaleh la gashaa dowladda soomaaliyeed taas baanu dhiirigelinaynaa taas baanu ka sugaynaa insha allahu tacala ka rajaynaynaa madaxda cusub si nolosha shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogo wax iskaga bedel mahadsanid macluum markanna kismaayo xaramo lagu bacrimiye dhirta ayaa laga hirgeliyey magaalada kismaayo si loo yareeyo saameynta kala duwan ee ka dhalata isbedelka cimilada bulshadana loogu baraarujiyo laqabsiga isbedelka ee ka dhasha cimilada ayaa wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada maamulka jubbaland waxa ay wadaa qorsho lagu doonayo in sanadka labada kun shan iyo labaatan deegaanada iyo degmooyinka jubbaland laga hirgeliyo xarumo lagu bacrimiyo dhirta muhiimka ah kuwaa oo bulshada si bilaash ah ugu faa-iideysan doonaan agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey qorshahooleedka wasaaradda labada kun shan iyo labaatan hiigsanayso kun iyo labaatan iyo shan wasaaradda waxay leedahay qorshe howleed dhammaystiran qorshe howleedkaasina waxaa ka mid ah in aanu gaarsiino dhammaan deegaanada jubbaland inaan deegaan walbo ama magaalo walbo gaarsiino inaan ka dhisno xarumo loo yaqaano green house green house waa xarumo waaweyn oo lagu bacrimiyo laguna abuurto laguna barbaariyo dhirta kala duwan hadda laba xarun baa kismaayo ku taalo taasoo inta badan marka loo baahdo geed loo doonto wasaaradduna xarumahan ciddii tagta waxay ku heli karaan si bilaash ah bay ku heli karaan gaar ahaan xarunta luglow ee hadda rabnaa dhammaan inaan gaarsiino magaalooyinka dhowbley iyo afmadow iyo doolow iyo baardheere ilaa shan magaala hadda inoo qorshaysan inaan marka xarumo waaweyn oo lagu bacrimiyo laguna barbaariyo dhirta inaan ka sameyno waana qorshe wasaaradda hadda ay dejisay aana fulintiisa rabno inaan laba kun iyo shan iyo labaatan gudagalno sidoo kale wasaaraddu waxay aada ugu dadaaleysaa inay hesho ayna dhisto xarun dhexe ee wasaaraddu leedahay hadda xarumahan xafiiskan wasaaraddu ay leedahay wasaarado badan baa la sheegareeyo dhismahan waxaan rajeynaynaa marka in wasaaraddu ay dhismo gooni ah yeelato laba kun iyo shan iyo labaatan waana qorshaha hortabinta u leh wasaaradda mid ka mid ah sidoo kale waxaa jiro heshiisyo wasaaraddu qorsheynayso inay la gasho macadka sare ee daraasaadka kenya waxaa jiray safar wasiirka iyo howlwadeenno ka tirsan wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada ay ku tageen ismaamul goboleedyada nakuru county iyo kitui county iyadoo ay halkaasi u tageen inay iskaashi la samaystaan countiyadaasi gaar ahaan inay aqoon isweydaarsi labada dhinac labada dowladood ah wasaaradda deegaanka ee isbedelka cimilada maamulka jubbaland ayaa horey u hirgelisay laba xarumood oo lagu bacriminaya dhirta golaha aqalka sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ansixiyey hindisa sharciyeedka hay-adaha sharciyaanta adeegyada iyo baaritaanada beeraha sida warbixintan ku faahfaahiya wariyaheena cabdicasiis xasan cabdulle golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta cod aqalabiyad ah ku ansixiyey hindisa sharciyeedka hay-adda sharciyeynta adeegyada iyo baaritaanka beeraha soomaaliyeed iyo sharciga xakameynta kiimikooyinka beeraha wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdiraxayir maarey ayaa mudanayaasha golaha aqalka sare uga mahadceliyey ansixinta hindis sharciyeedka hay-adda sharciyeynta adeegyada iyo baaritaanka beeraha iyo sharciga xakameynta kiimikooyinka beeraha
salaan kadib walaalayaal sidii aanu dhowr jeer halkan isku aragnay golahan waxaanu horkeennay saddex sharci iyo hay-addii ku shaqayn lahayd oo muhiim u ah kordhinta wax soo saarka beeraha iyo daryeelka waxyaalaha daruuriyaadka u ah badbaadada sumaha iyo bacriminaha loo isticmaalo beeraha si loogu kubciyo wax soo saarka si lamidana sidii shalayto dufle ka hadlayna loo dhimo haddii ay khasaare ku samayn karaan nafta biniaadanka saddexdaa sharciya hay-addaas maanta waxaa noo ansixiseen hal sharci iyo hay-addii oo runtii muhiim u ah saddexdaa sharci ku shaqaynaysay aada iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa waxaa weli noo dhiman laba sharci oo hadda akhrinta labaad ku soo socda guddigu shaqo ka hayo oo aan filayo insha allahu tacaala iyagana intaanu xidhmin kalfadhiga inaad noo ansixisaan aad iyo aad ayaanu idinku mahad celinaynaa waxaan u malaynayaa sidii burburku u dhacay waa shuruucdii ugu horreysay ee beero ee golayaasha la hor keeno iyadoo daruuriyaadka dalka yacni beeruhu ay u yihiin adduunka oo dhan iyo innakaba noloshii dadka marka wax weyn oo fiican baa samayseen maanta insha allahu tacaala oo noo sahlaya inaan wax soo saarkana kordhinno caafimaadka dadkana aanu ka taxay sharcigan ayaa wax badan wuxuu ka badeli doonaa in dalka dibaddiisa waxyaalaha laga keeno in baaritaano kala duwan lagu sameeyo islamarkaana la xakameeyo kiimikooyinka xaddhaafka ah ee loo isticmaalo beeraha mahadsanid cabdicasiis markana baydhabo bulshada magaalada baydhabo ayaa loogu baaqay ilaalinta wadooyinka sida warbixintaani mar kale ku faahfaahiyay wariyaheen cabdifatax axmed maamulka degmada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa bulshada ugu baaqay ilaalinta wadooyinka cusub ee lagu sameeyey dib u dhiska iyo dib u dayactirka ee laga hirgeliyey magaalada baydhabo ee gobolka bay maamulka ayaa sheegay in ilaalinta wadooyinka ay waajib ku tahay qof kasta oo muwaadin ah kuna nool magaalada baydhabo islamarkaana laga doonayo wadayaasha gabaarida ka howlgala magaalada baydhabona sidoo kale ay ilaaliyaan wadooyinkaasi agaasimaha waaxda dhulbixinta dowladda hoose ee magaalada baydhabo xasan mucalim cali oo shir jaraa'id xafiiskiisa ku qabtay ayaa ugu baaqay shacabka iyo guud ahaan gaadiidleyda magaalada baydhabo inay xili iska saaraan sidii ay u ilaalin lahaayeen nadaafadda iyo badqabka wadooyinka cusub ee magaalada laga hirgeliyey bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd geedka kulunka kana way daaranyaha oo way faday inaanu ku hadala qodobo dhowre oo quseeya arrimo oo horumarinta leh oo deegaanka koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo taabadayn dhinaca dhulka iyo wadooyinka way faday bulshada degmada baydhabo ka nool inaanan sheega dadka way la socotaa anaha inay magaalada ku socota dhismooyin fara badan oo la xiriiran wadooyinka wadooyinka aanuna laamiyaalo aanuna waybuwaxa ani oo shiidow ilis dhex geliyayo oo kabalistoonka laga soo marka dadka wala dhisadaaya oo laamaga abshay degan ama wadada absha degan way suubiyaayeen aha shiidogii iyo caraadii iyo shamiindidii walaa dhan jidka korshiya ka dhisaaya marka arrinteeda hayti waybuwaha way saameyn xoog leh kala taha wadadii la dhisi wadada la dhisi way saameeyeeyaha shiidoo laga kordeediyo oxytin shiido bay dhao sii xoogna leeyin laamiga la kordeediye kubacda laamiga waa in sababaayaan ayniisu burbur saasoo kale way laka gasay shamiindi laka gasay shamiindadii laamiga gobsadaas wadadii oo smooth haytay si si sahale laka gudubay wayna gadaas meel tartarle oo way leeraayso isku socodka halaayasa marka arrimahaasi waa arrimo dhibaato leh oo deegaanka dhibaato leh oo bulshada dhibaato leh oo may leeraayso awaaqib xumuha may leeraayso darona kusii dhaladaas marka dadka wala dhisadaayan way kala taliyay waana faray ha ini tusaalaan haddii lakumaarmu waayo ini meelasiwa lakagasa mashiid lakadeedi tusaalaan siiba shamiindada lakagasow way kala taliyay iniyo way leeraayso bacan dhikadan laamagaasay si shamiinde inay garigdhig haddii kumaarma koran waaba kumaarmaano meel kale ka deedsadaan walaashaas si hele unsuubsadaan tan lamaad oo aanu ku hadal fado way taha iniyo wadada la dhisow agagaaradii tusaalahaan dhowr wada la dhisay wadada soddonka waa la siiyey magaalada gudaasha waa la siiyey wadada a d c waa la siiyey haddii aan intaasi kaga nimaano warbixintaasi ku aadaneed bulshada baydhabo oo loogu baaqay in ay ilaaliyaan wadooyinka markaana xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanayaa laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol halka doolar mareykanka ayaa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya labaatan iyo sideed dhibic shan qabashada halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada bariiska nooca loo yaqaano safaariga ayaa haafkiisa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya sagaal iyo toban doolar bar halka bariiska nooca loo yaqaano xamsaha la kala siisanayo shan iyo labaatanka kilo soddon iyo kow doolar bar baastada nooca loo yaqaano mudlo ayaa la kala siisanayaa toban doolar bar kartoonkeeda sokorta ayaa loorkeeda la kala siisanayaa afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanayo koo iyo labaatan dhibic labaatan iyo shan sinti saliida saliid cadeeda loo yaqaano ayaa la kala siisanayaa soddon iyo saddex doolar caanaha hilaac ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar bar oo madafaas kelin ayaa loorkeeda la kala siisanayaa shan iyo toban doolar bar halka hilaac la kala siisanayo laba iyo toban doolar xubintaasi sarafka iyo suuqyada magaalada ayaa ugu dambeysa guud ahaan warka habeen oo aad ka dhagaysanayseen warbaahintii snai intuu socday warka waxaad ina socodsiinaysa anigoo asaare cabdixuseen danka ee farsamada waa timacadde tan intaan ku kulmi doono warkan kiisa xiga sida ay nabadgelyo